wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulanka bilaha ah kaasoo diiradda lagu saarayay arrimaha amniga iyo cadaaladda si loo ogaado waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha dardargelinta u baahan kulanka waxaa kasoo qayb galay bahda cadaaladda amniga jubbaland maamulka degmada kismaayo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faaduma aadan kateela oo madasha hadalka jeedisay ayaa sheegtay in bulshada ay muhiim u tahay inay ogaadaan halka ay marayaan adeegyada cadaaladda iyo amniga barnaamijka waa barnaamij lasoo daardejiye oo amniga marka laga hadlaayo iyo cadaaladda lasoo daardejiye oo loo soo daardejiye shacab weynaha degan degmada kismaayo iyo nawaaxigeeda wuxuu ahaa barnaamijkan barnaamij wasaaradaha ku dhex jiro ama wasaaradda amniga ama wasaaradda cadaaladda gudaheeda ku dhex jiro ee aan ka soo bixin barnaamijku waa barnaamij lasoo daardejiye ee loo soo daardejiyey shacabka reer kismaayo inay dhagahooda ogaadaan inay cadaaladii iyo amnigii labadaba ay dhex taalo degmada kismaayo ee wasiirka uu degmada fadhiyo dadkana la wareysanaayo oo loo sheegay ama la wareysanayo ama iyagana war ay keenayaan warna laga rabo amniga suu ku yahiyo dhibaatada waddanka ka jirtaa degmadan kismaayo waxay leedahay lix guddoomiye xaafadeed ee xaafadaha ka mid ah iyo waxay leedahay haweenka iyagana guddoomiyaasha xaafadaha iyagana lix ah waxaa kala jira xogayaal ama howlwadeeno ka shaqeeya degmadan kismaayo iyo kuwa loo daadejiyay ee xaafadaha ka shaqeeya iyagana annaga haddaan nahay haweenkii barnaamijka aad iyo aad buu si fiican noo saameeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda kulanka iyo waxyaabaha looga hadlay maanta ma ahan maalintii suukeena horreysay mana noqon doonto maalintii suukeen dambaysay waa barnaamij aan soo wadnay oo aan uga doodi doonno haddii alla idmo sidii la sheegay amniga iyo cadaaladda jubbaland khaasatan jubbada hoose khaasatan kismaayo wixii dhacay waxaa loo baahan yahay bil kasta inaannu dib ugu noqonno oo aannu iska waraysanno maxaa dhacay amni xumo maxaa dhacay cadaaladda ma martay ma lagu guulaystay ma lagu guulaysan miyaa maxaa caqabadaha hoo jira oo ay u socon waayeen hadday socon waayeen waa kulan aannu iskaga waraysanno bishiiba hal mar kulankaas oo ay ka qayb qaataan xaafadaha lixda xaafadood oo degmada kismaayo barakacayaasha hay-adaha amniga hay-adaha cadaaladda degmada aanu guddigan isaga waraysanno mataqaanaa wixii dhacay furana waxaa u ah idinka oo waxaa la rabaa inaad idinku wixii dhacay soo sheegtaan maadaama xaafado kala gedisan iyo meelo kala gedisan ka timaadeen riboodka uu kusoo dhaco hay-adaha mataqaanaa maamulka iyo amniga kusoo dhaco kadibna wasaaradda cadaaladdu ay wax ka qabato markaa sidaas waxaana ku imaanaya wadajirkii mujtamaca ayaa ku imaanaya horumar baa imaanaya markaa marka barnaamijkan idinkaa fura u ah asalna idinkaa u ah sidii aad uga shaqaysaan buu u soconaya waanaynu ku bogaadinaynaa inaad wax badan ka qabateen oo arrimo badan oo hadda ka hor aan horey uga wada hadalay aysan dib u soo noqon oo wacyigelin la sameeyey wixii waxqabad u baahnaana la qabtay iyadoo ay ka qayb qaateen dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kaloo hadda inaga maqan insha allah way noo sii socon doontaa kulamada noocaan oo kale ah oo ay wasaaradda cadaaladda bishiiba mar qabato ayaa looga hadlaa arrimaha cadaaladda iyo amniga ku saabsan si loo dardargeliyo adeegyada cadaaladeed ay bulshadu u baahan yihiin amnigana loo xaqiijiyo